faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa redio cidaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon khilaaf xoogan oo markii labaad soo kala dhex galay ururka el sunna iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre golaha wasiirada maamulka jubbaland oo guddi u saaray xargii wasiirka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland iyo xayiraaddii garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xildhibaano ka tirsan golaha shacabkai baarlamaanka federaalk soomaaliya oo sheegay inaysan jirin wax khasaaraha oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka soo gaaray weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka awdhigle ee shabeellaha hoose ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr oo booqday saldhigyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo wafdi ballaaran hogaaminaya oo galabta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta la horgeeyay raggii wadayay gaarigii ku qarxay suuqka wogadaya sanadkii hore ee faah-faahin dheerad oo ka soo baxaya qarax khasaare dhimashee dhaawac geysta oo maanta ka dhacay degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose xeeraryaha guud ee qaranka oo sheegay in dowladda kenya ay qarka u saarantahay in iskaga baxdo kiiska badda ee ku sheeganayso lahaanshihiisa qaybo ka mida badda dalkeena soomaaliya guddoonka maxkamadda gobolka hiiraan oo sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan adeegyada ay u hayn jireen shacabka gobolka banaadir ciidamada booliiska waddanka kenya oo togasho ku dilay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab intaasaad maqasheen waxa ahayn qodobada ugu door korana warka habeen ee reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaasoo intaas ka faafa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waahnimo khamiisa jimca soo gelayso taarikhda ay ku astaysan tahay shanta bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labaatan toban sagaal warkaasoo faahfaasan ca waxaa la diyaara maxamed axmed aadan mahadsanid xasan axmed maxamed iminka iyo haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii oo fidsan aynu ku bilownay khilaaf xoogan ayaa markii labaad soo kala dhex garay ururka ahlusunna wal-jamaca iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre cabdicasiis dheere ayaa dhuusmareeb warkan inooga soo diray wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa ku waramaya in halkaasi uu kasoo cusboonaaday khilaaf cusub oo u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale hogaanka maamulka ahlusunna wal-jamaaca kulan ay wada qaateen hogaanka ahlusunna waljamaaca iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa la tilmaamay inuu kusoo dhammaaday is-afgaranwaa kaasi oo sababay in gebi ahaanba shirkaasi lagu kala tago waxaana la sheegay in hogaanka ahlusunna waljamaaca ay dalbadeen in laga dhigo guddiga doorashooyinka maamulka galmudug oo la filayo dhowaan inay doorasho ka dhacdo khilaafka kasoo cusboonaaday maamulka ahlusunna waljamaaca iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa laga dareemayaa inta badan deegaanada maamulka galmudug iyadoo taasina ay baajisay shirkii la filayay inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kaasi oo lagu waday inay kasoo qaybgalaan dhammaan ergooyinka matala beelaha uu ka kooban yahay deegaanada maamulka galmudug khilaafkan ayaa haatan waxa uu ragaadin karaa dhismaha maamul mideysan kaasi oo laga dhiso deegaanada maamulka galmudug galmudug waxa ay haatan dhexda kaga jirtaa jahwareer siyaasadeed kaasi oo soo socday in muddo ah iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre deegaanada maamulka galmudug uu ku sugnaa bil iyo ka badan walow ilaa iyo haatan aysan ka imaan wax xal ah deegaanada maamulka galmudug haatan waxaa lagu soo waramayaa in khilaafkan uu yimid ka gadaal markii hogaanka ahlusunna waljamaaca ay soo bandhigeen tabashooyin fara badan oo ay ka qabaan dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo la xiriira heshiisyo ay galeen iyagoo doonaya in laga dhame in laga dhabeeyo guud ahaan heshiisyada ay la galeen dowladda federaalk soomaaliya golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa guddi u saaray xarigii wasiirka amniga jubbaland iyo xayiraadii garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose golaha wasiirada maamul goboleedka jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay ka hadleen doorashooyinka dhowaan ka dhacay magaalada kismaayo xariga wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo xayiraadii lagu soo rogay diyaaradihii sida tooska ah uga tegi jiray magaalada kismaayo kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa lagu bogaa hawsha wasaaradda arrimaha gudaha ka gaartay cabashooyinka ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo sidoo kale golaha ayaa waxa ay cambaareeyeen xariga dowladda federaalk soomaaliya ay u geysatay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan guddiga oo ka koobnaa toban wasiir ayaa loo xil saaray inay xal rasmi ah ka gaaraan xayiraada diyaaradaha kismaayo ee dowladda amartay inay muqdisho maraan ajandaha shirka wuxuu ku saabsanaa xaaladda siyaasadda iyo amniga oo madaxweynuhu uu warbixinno ka bixiyey xaaladda wasiirka amniga qodobka saddexaad oo ah wasaaradda arrimaha gudaha tabashooyin ka dhashay doorashadii iyo halka ay marayaan tabashooyinkaasi qodobada ajandaha intaas ayay ahaayeen waxaa shir guddoominayay madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuuna warbixin dheer ka bixiyey xaaladda siyaasadda iyo amniga warbixinadaasuu madaxweynuhu bixiyey kadib waxaa dood dheer iyo falanqeyn laga galay qodobada kale ee aan sheegay hoos ku xusan waxaana soo baxay go-aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad xarigga wasiirka amniga iyo xanibaadda diyaaradaha waxaa loo saaray toddoba wasaaradood oo kale ah arrimaha gudaha waxbarashada gaadiidka caafimaadka madaxtooyada warfaafinta dhallinyarada iyo isboortiga toddobada wasaaradood ayaa loo xilsaaray xarigga wasiirkai amniga cabdirashiid iyo arinta iyana dhibaatada ku keentay shacabweynaha jubbaland ee xanibaada diyaaradaha oo baaqyadanadii hore ku jiray qodobka labaad wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad mudane maxamuud sayid aadan oo ka kooban kooiyo toban xubnood ee golaha wasiirada ayaa u baxaya wafdi ku baxaya ku aadaya jubbaland kuwaasoo urku urgalaya xaaladda amni iyo kuwa nololeedba ee shacabweynaha jubbaland qodobka saddexaad golaha wasiiradu waxa ay ugu baaqayaan xukuumadda federaalk soomaaliya inay si degdega u sii daayaan wasiirka amniga ee jubbaland maadaama ay bishii abriil ee sanadkan maxkamadda gobolka banaadir ay ka gaadhay go-aan cafisa waxaana goluhu ku baaqayaa cawaaqib xumada ka dhasha ay dusha saaran doonto xukuumadda federaalka ugu dambeyntii qodobka ugu dambeeya waxaa goluhu ammaan u soo jeediyey wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland geedi socodka wanaagsan ee ay ku waday tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinkii lasoo dhaafay bishii hore intaas ayuu shirkii ku dhannaa go-aamadii ka soo baxay waadna mahadsantihiin doorashadii ka dhacday jubbaland ayaa waxaa diiday dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka waxaana ay ku tilmaameen mid aan loo dhammayn jubbaland ayaa dhagaha ka furaysatay soo jeedintii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaal ee habraaca doorashada jubbaland xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaaro ah oo ciidamada dowladda soomaaliya kasoo gaaray weerarkii al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin degmada owdhiglo ee gobolka shabeellada hoose xasan axmed maxamed xildhibaan nuur siidow baaba oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo la hadlay reediyo cadaado ayaa ka hadlay qarax khasaare geysta oo maanta ka dhacay deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in goobta qaraxaas oo ka dhacay oo sakaag dhowan saldhigga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan la wareegay degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose xildhibaanku hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in qarax miina oo ka dhacay deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab ee ka dagaalama qaybo ka mid a soomaaliya inta la xaqiijiyey shan ruux oo shacab ah ayaa dhaawacyo kasoo gaareen waxaan sidoo kale qaraxaasi ku dhintay nin oday ahaa oo si weyn lagu yaqaanay deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose laguna magacaabi jiray axmed sheekh cali bismi illahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariiso intii ku dhimatay qaraxa hadda ka dhacay degmada awdheegle dad masaakiina oo ka shaqaynayay ololo nadaafadeed ayaa qolyahan maxaan ku yidhahdaa nabaddiidka ah miina ugu aaseen meel ay ka shaqaysanayaan alxamdu lilahi rabbilcaalamiin kolley meesha khasaara ka dhacay dhimasho iyo dhaawac leh waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo gurba degdega u fidiyey ciidankii waxaan ku yidhahdaa gurba degdega u fidiyey dadkii shacabka ahaa kana soo qaaday hadda dadkii dhaawacii ahaa oo weli aan soo gaarin magaalada muqdisho diyaarad loo diray laga soo qaaday oo hadda hadda hadda kusoo wajahaan magaalada muqdisho annagana aan ku sugayna isbitaalada walaalow sidii aan hadda aan xogta rasmiga aan ku hayno meeshu waa meel dad shacab oo si voluntary ah ugu shaqaynaayay geedihii iyo duurkii maxaan ku yidhahda meesha duur bayna batay dadku waxay ku jireen geedahay qaaday geedahay guraayeen si maaragtay bilicdii magaalada loo soo celiyo marka dadku waxay ku shaqaynayeen si voluntary ah dad shacab oo iskooda soo baxay bay ahaayeen oo dadkan maxaan ku yidhahdaa qashinka inay iska qaadaan dadku dad nadaafadda ka shaqaynaya ahaayeen oo shacab ah degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hooseere waxaa dhowaan la wareegay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaana laga saaray xarakada al-shabaab oo in ka badan toban sano ku sugnaa degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana wararka naga soo gaaraya caawa degmada awdhigle ee shabeellaha hoose ay kusoo warramayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya howlgalla ay ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa booqasho ku tegay saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud mar kale xasan axmed maxmed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta kormeeray saldhigga ciidanka booliiska ee dhuusamareeb iyo xarunta ciidamada kumaandooska danab iyo nabad sugudda ee ka qayb qaadanaya adkeynta ammaanka magaalada dhuusamareeb iyo caasimadda galmudug inta ay socdaan howlaha lagu diyaargaroobayo dhismaha galmudug loo dhan yahay wasiirka amniga saraakiisha ciidamada ayaa ra wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ku helinayey kormeerka oo isugu jiray dhiirigelin iyo kuurgelidda ammaanka ay ciidamada uga shaqaynayaan adkeynta ammaanka iyo sidoo kale isuu diyaarinta ciidamada danab ee qorshaha xoreynta deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo la hadlayay ciidamada ku sugan xarumaha uu kormeeray ayaa u sheegay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay aada ugu faraxsan yihiin shaqada wanaagsan ee ciidanka qaranka ku hayaan ayna ku faanaan ciidamada nafta u horeeya ilaalinta naftii iyo maalka ummadda soomaaliyeed wuxuuna kula daarmay inay sidow jir ah ula wajibaraan shaqada ay qaranka u hayaan maadaama aan laba meel wada laga tirsanaan karin waxaa u dhaarateen qarankiina waa inaad ka shaqaysaan magaaladan nabad inay ahaato soomaaliya oo dhanaa isu timid maalin walba diyaaradaad timaado adduunyada dhanaa isu imaanaysa dhuusamareebta aad taqaaneen ma aha galgaduudda aad taqaaneen ma aha gelmudugta aad taqaaneen ma aha waa gelmudug adduunyadu indhaha ay ku hayso adduunyada u furan rajo badan ay ka muuqato dowladnimo laga rabo walaalihiinna iyo xaasiskiinna iyo carruurtiinnuna ay ku manafacadsan doonaan idinkaa deggan meesha idinkaa la rabaa inaad qurxsataan magaaladiinna ma qurxanaanayso haddaan amnigeeda laysku hallayn karin hadda waa ka sii daran tahay marka waxay cadowgu isku dayayaan inay horumarka ka hor tagaan idinkana waxaad tihiin kuwa la rabo horumarka inay keenaan qabiil lahayn oo hadafkoodu yahay qarannimo wadaninimo iyo soomaalinimo eh, oo weliba diyaar u ah inay dalkooda xoreeyaan inay halkan ka muuqdaan aragtidiinna ayaa iftiin ka muuqdaa iyo qarannimo iyo dowladnimo Eh, waxay la dhihi jiray eh, eh, ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ugu yaqaanay oo libaaxyada afrika la dhihi jiray ayaa tusaale saxa oo halkan ka muuqda waay. markii laydin arko eh, waxaa qalbiga kaa gelaysa inaad ku eh, dhiirato inaad boqolkiiba boqol guul- guulaysanaysid marka waa idin mahad celinaya waa idin hambalyaynaya waa idin soo salaamay Eh, sidaa magaaladan u timaadeen hamiga dadka uu isbedelay niyaddoodu koray u kacday ciidan akhlaaq leh asluub leh tababaran ciidan ah inay yimaadeen magaalada waa laga sheegay waa laga dareemay Eh, waa mahadsantihiin ilaahay ha idinka fadlayo waa idin soo duceynaynaa Eh, dadka iyo dalkiinnana abaal xooggan ay idiin haayaan Eh, marka waxaan idin leenahay eh, eh, dadaalka halkaas ka sii wada insha allah fursaddaas marka uguma faa'iideyn kartaan shacabka soomaaliyeed haddii maskaxdiinnu qayb ay qabiil ka fikirayso ama qolo ka fikirayso ama koox ka fikirayso haddaadan xor ahayn ilaahay waxa uu dadka siiyey waxa ugu muhiimsan caqligooda iyo maskaxdooda maskaxda adaa lagu siiye marka in adigu ku fikirto in lagula qaybsado laguma siin laguma siin in cidi kula lahaato waxaa lagu siiyey adigu inaad fikir aad xor u tahay aad ugu adeegto shacabka soomaaliyeed fikir kala qoqobnaana waa shaqayn waaye mid qabaaladiyaaladna waa shaqayn waaye mid musuq maasuqna waa shaqayn waaye mid aragti koobanna ama gaaban waa shaqayn waaye dowladda federaalka soomaaliya ayaa isku dhinac wada hadalada dhismaha galmudug loo dhan yahay iyo qorshaha al-shabaab laga xorinaya qaybo ka mid a deegaanada maamulka galmudug si markii ay dhismaan hay-adaha maamulka galmudug ay dhammaan reer galmudug u helaan adeegyada asaasiga ah ay xaqa u leeyihiin madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa galabta gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa beledweyne ka soo diray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha gooskhaliifa magaalada beledweyne kusoo dhoweeyey maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabeelle ayaa sheegay intuu ku sugan yahay magaalada beledweyne inuu la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne waxaana ay ka wada hadli doonaan dhismaha golaha deegaanka annagoo nabada inaan isku soo noqonno een, magaalada beledweyne caasimadda ee, ganacsiga iyo caasimadda labaad ee hirshabeelle runtii ee, farxad weynay ii tahay Een, imaatinkeennu maanta waa imaatin caadiya wuxuuna runtii ajendihiisa uu yahay een, inaan muxuu ahay een, een, saarno muxuu ahay culayska aan saarno ee, dhinaca mashaariicda mashaariicda hore loo fuliyey iyo kuwa hadda muxuu ahay ii sheeg ee, la dahfuri doono haddii ilaahay idmo ee, oo dhowrka maalmood ee, muxuu ahay een, hawshiisu ay bilaaban doonto Een, waxaa kaloo runtii xooga aan saari doonaa annagoo la kulmi doona biidni illaahi tacaala ee, odayaasha dhaqanka iyo bulshada arrim- ee, muxuu ahay ee, qaybaheeda kala duwan si loo xoojiyo ee, dib u heshiisiinta isu soo dhowaanshaha taasoo ujeeddadeedu ay tahay in horey loo dhaqaajiyo een, barnaamijkii een, dhismaha ee, golaha deegaanka ee magaalada beledweyne Een, oo dad badanuna ay niyad fiican ay u haayaan dad badanuna ay waswaas badan ka qabaan isbeddelku muxuu ahay waswaas badan ayuu leeyahay maxamed cabdi waare ayaa soo dhoweeyey dadaalada ay dowladda soomaaliya ka wado deegaanada galmudug iyo dhismaha maamul ay heshiis ku wada yihiin barnaamijka nabadeed iyo barnaamijka dibudhis oo ka socda maamul goboleedka aan deriska nahay ee galmudug runtii barnaamijkaas aadaan u soo dhoweynaynaa galmudug ee oo toosta oo walaala oo loo wada dhan yahay laga soo bilaabo ee gaalkacyo ilaa guriceel laga soo bilaabo hobyo ilaa balanballe dadka deganu ay isla tilaab qaadaan danaa ugu jirta hirshabeelle danaa ugu jirta soomaaliya danaa ugu jirta geeska waxaan ku taageeraynaa barnaamijkaas nabadeynta barnaamijkaas dib u heshiisiinta barnaamijkaas dowlad dhisida waxaan ku taageeraynaa wax alla wixii karaankeenna waa u ducaynaynaa waa garab taagannahay waxaana runtii ee, soo ifbaxaayo yididiilo runtii dhiirigelin ee, muxuu ahay leh oo ama xagga eh, dib u heshiisiinta ah ama xagga isu soo dhawaanshaha waxaan rajaynaynaa in arintaasu ay miro dhali doonto annaguna wixii qaybteenna waa ka qaadan doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa la horgeeyey raggii waday gaarigii ku qarxay suuqa kaawogodey sanadkii tegey ee dalad maxamed ibraahim maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ah ayaa soo gebangabaysay dhegeysiga saddex nin oo loo haystay qarax ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada gudajir ee gobolka banaadir saddexda nin oo lagu kala magacaabo xasan cali macalin bare sayid cali aadan nuur iyo muxidiin maxamed axmed raggan oo loo haystay inay ka dambeeyeen qarax bishii nofeembar ee sanadkii hore ka dhacay isgoyska kaawagoday ee degmada gudajir ee gobolka banaadir halkaas ay ku dhinteen labaiyo toban qof halka toban kalena ay ku dhaawacmeen dadka ku geeriyooday ayaa waxaa ka mid a dhammi maxamed muxiidiin aboorayse iyo hooyadiis xiriilinta ayaa sheegtay inuu qaraxu uu sameeyey sayid cali oo ka mid ah eedeysanayaasha islamarkaasna eedeysanaha koowaad uu usoo dhiibay markii la qabtay eedeysanaha koowaad ayay xiraalintu sheegtay in sayid cali nuur uu qaraxiyey gaariga oo uu muddo toddobaad ah ayay islamarkaasna qarxiyey
qaraxaas waxaa sameeyey isku soo xiray ka soo buuxiya gaariga sayid cali wuxuuna u soo dhiibay eedaysanaha koowaad xasan cali macallin barre xasan markii la qabtay haddii khatartiisu gaarigaas ummadda ka badbaadi lahayd waxaa ogaaday oo soo wacay xasan sayid cali in la haayo markuu ogaadana otomaatig wuxuu qarxiya gaariga isaga gacantiisa ku qarxiya inuu gacantiisa ku qarxiyana sifooyin caddaynayaan haynaa toddobaad gaarigaas gacanta sayid caliuu ku jiray gaarigaas waxaa lagu qarxiya tiknolojiyad tiknolojiyadda qarxi kartay ee taleefon gaarigaas ku dhex jiri kara intaas haba yaraatee ma jirin sayid cali wuu soo jaajgareeye taleefoonka ku xirnaa gaarigaas mar kalow sidiisu sayid cali waa farsamo yaqaan isaga gacantiisa ku samaysta qaraxa isagana awooda inuu meeshii loogu talagalay markii loo geeyo inuu qarxiyo
eedaysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore hadday ku gabbanayeen diinta islaamka oo magacyada abuu abuu iyo magacyo diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u beddeleen c joy stem boy xasan boy magacyo noocaasa isticmaalayeen dad isticmaalaya isqaabkii aalkuliistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan wey dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore haddii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii aalkuliistayaasha iyo qaabkii ee maxaa lii jira ii sheegato ciyaalziyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanaya labada eedaysana sidii xeeraligii ugu horreeyey uu codsaday in lagu xukumo dil toogasho ah eedaysanaha saddexaad oo ay caddaynaysa dhaqamadiisa la noolaanta uu bulshada kooxdan la noolaa iyo magaca uu beddeshayba waxaan codsanaya ciqaab xarigoo u qalanta lagu xukumo wabilaahi towfiiq marka ninkan wuxuu ahaa nin darawal ah baabuurtan layidhahda laangaruusulada ka shaqaysa marka ayuu darawalka ahaa muddo badan ay qabteen ay xereen nimankaas ayago oo ku eedaynaya darowada isticmaashaa marka ugu dambaysa waa haddaan dib dambe jidkan u soo marta waa ku dilaynaa sidaas iyo uu soo cararay kaawguday ku deganaa madiina ku deganaa ilmihiisa iyo reerkiisa waxaa jiraa marka cabsoo ku joogay meesha hal marag ehna meesha laguma soo qoran qiraal asaga ehna lama haayo weligiisna ma noqon marka saddex boqol sideetan iyo saddex oo hadda aadiisa ku qoran waa qof markuu qoran waa inuu ku danaystaa ama dembiye kale uu ku galo ama waxyaab kale uu farsameeyo hal xabo uu sameeyey male magacaas uu khaldayna waa sheegay wuxuu yidhi niyow darooga iga badatay baarasna kuma imaanana magaca saxda asaa sheegay oo yidhi war niyow raalliga ahaada magaci hadday idin sheegay magacii saxda ma ah maxkamadda ayaa sheegtay in kiiska dhegaysiga dacwadda ay u soo dhammaaday sidoo kalena ay xukunka raggaani gadaal ka soo shaaci doonaan
dhegaysiga garmaqalka la xidhiidha saddexda eedaysane intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta
xeerilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in dowladda kenya ay qarka u saaran tahay inay isaga baxdo kiiska dacwadda ee ku sheeganayso lahaanshaha qaybo ka mid ah badda jamhuuriyadda soomaaliya saabiriin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa xeerilaalyaha guud ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay jawaab ka sugayso maxkamadda i c j ee gacanta ku haysa kiiska badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya xeerdhaalyaha ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku rajo weyn tahay in i c g ay diidi doonto codsiga kenya ee ah in dacwadda dib loo dhigo waxaa kale oo uu sheegay in diidmada i c j ay ka sugayaan labaatan iyo afar saacadood oo ku eg beri galab axmed cali daahir ayaa intaasi ku daray dhegaysiga kadib ay ka jawaabto i c g noqon karto lix bilood kana badnaan karto kana yaraan karto dhanka kale waxa uu xusay in wafdiga soomaaliya matalaya hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar xeraalyaha ayaa u mahad celiyey dowladii hore iyo dowladda hadda jirta oo uu sheegay in ayna waxba ka bedelin kiiska badda islamarkaasna sidiisii hore ku wadaan dowladda kenya ayaa isku dayday in dib loo dhiga dhegaysiga kiiska oo la qorsheeyey in la bilaabo sagaalka bishan waxa ay dowladda kenya sheegtay in lix ka mida qareemada caalamiga ahaa ee difaacayay ay ciirisay una baahan tahay inay hesho qareemo cusub waxa ay soo jeedisay in muddo labiyo toban bilood ah dib loo dhigo kiiska hase yeeshee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in marnabo aysan aqbalaynin in dib loo dhiga kiiska guddoonka maxkamadda gobolka hiiraan ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan adeegyadii ay u qaban jireen bulshada bashiir cabdulaahi cismaan ayaa mar kale beledweyne ka soo diray gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakooy ayaa sheegay in maalmaha soo socda si rasmi ah loo bilaabi doono howlaha garsoorka gobolka hiiraan islamarkaana bulshada ay u qaban doonaan adeegyada ay u baahan yihiin waxaad ogsoon tihiin gobolka isbeddel in lagu sameeyey xagga garsoorka dib u dhis lagu sameeyey magacaabistii madaxweynaha dowlad gobolka hirshabeellena mataqaanaa oo soo magacaabay ee dib loo soo habeeyey marka waxa la sugaayo ay bulshada markaas ay sugaysaan ay tahay cadaaladii iyo sharcigii sidii loo hagaajin lahaa insha allahu tacaala dee taana waxbaa ka dhiman sida ugu dhaqsiyaha badan isbuucan fooda inugu soo haayana in xafiisyadii maxkamadaha hadday noqon lahayd maxkamaddii degmada iyo maxkamaddii gobolka iyo tii racfaanka intaba la furi doono si loo loo toosiye cadaaladii gobolka oo wax badan ay ka qaldan yihiin insha allahu tacaala waxaan ogsoonnahay magaalada inay ku soo bateen mukhaadaraadka iyo dhibaatooyin fara badan oo amni darrada mataqaanaa khatar ku ah shacabka noloshooda khatar ku ah waxyaabahaasna insha allahu tacaala wax badan bay maxkamadda insha allah ka qaban doonta hadduu ilaah yidhaahdo maxkamadduna waa maxkamaddii madaniga bulshada iyo shacabka mataqaanaa ay mataqaanaa ay maxkamad u tahay insha allahu tacaala wax badan ayaan mataqaanaa la qaban doonaa hadduu ilaah yidhaahdo markay xafiisyada furmaan ay soo dhammaato arrimaha borosayska iyo sidii xafiisyada dib loogu yeglay lahay insha allahu tacaala mana jiri doonto qof si cadaalad darro ah loola dhaqmaayo ama si sharci darra inta lasoo qabto xabsi la dhigi doono oo xabsigaasna oo mataqaanaa mutlaq hadda waxaan ogsoonahay in xabsiyada ay mutlaq iska yihiin oo qofka la iska soo xiraayo oo isaga juraayo hadduusan dembiile ahaynna meeshaas uu ku juraayo hadduu dembiile yahan haddana lasii daynaaya waayo dhibaatooyinka mataqaanaa laga dhaxlay ka mid tahay arrimahaasoo dhan waa dhammaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo qof kastana cadaalad buu heli doonaa sharcigaana sarreeyo qof walba sharcigaa ka sarreeyo maamulka sharcigaa ka sarreeyo waxaasoo dhan insha allahu tacaala insha allah waxaan jecelnaha in la toosin doono qof kastaba mataqaanaa uu heli doono xuquuqdii gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakooya ayaa ka codsaday shacabka magaalada beledweyne in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka inkastoo mataqaanaa wax badan oo baahiyahooda aysan helin garsoor lagu dabooli lahay kan macnaha inuu ka bedelnaan doonaan jeclahayo maxaa yeelay dad aqoon iyo beys aqooneed lagu soo dhisay ayaa meesha mataqaanaa kolley hadda la keenay oo heer jaamacadeed jaamacadda heerka darajada koowaad ka soo wada baxay shareeca walqaanuun ah oo mataqaanaa sidii sharciga ee dastuurka dowlad gobolka hirshabelle ku qoran in la dhaariyo bulshada ay u adeegayaan iyo sidai mataqaanaa dalka ugu adeegi lahaayeen lagu dhaariyo sida golaha sharci dejinta iyo xukuumaddaba loo dhaariya ayaa golaha majliska qadaha ama garsoorkan loo dhaariyaa sidaas ayaana dastuur ku qoran arrimahaas iyo inahaas ayaa mataqaanaa caqabadda hadda aan sugayna ay ka mid tahay insha allahu tacaala waa la soo afjarayaa shaqadina waa la yeegleelayaa insha allah ummaddana sharciga ayay u sinaan doonaan qofna mataqaanaa sharciga waa loo wada saman yahay qof si gaareh loola tacaamuli doonana ma jirayso bulshada gobolka hiiraan guud ahaan ama gaar ahaan magaaladan caasimadda ee beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan ka codsanaynaa in ay ka shaqeeyaan amniga nabadgeliyada maamulka la shaqeeyaan si dishibliineh ay u shaqeeyaan cadaaladii ay la shaqeeyaan hadduu ilaah yidhaahdo marka garsooruhu waa xubinta koowaad ee ugu muhiimsan dowladnimada ay ku fariisanayso
ciidamada booliska waddanka kenya ayaa toogasho ku dilay nin looga shakinsan yahay ka mid noqoshaha ururka al-shabaab cumar axmed ibraahim suxayfa booliiska dalka kenya ee gobolka kawaale ayaa waxa ay toogasho ku dileen nin ay sheegeen inay uga shakiyeen inuu ka tirsan yahay dhaqdhaqaaqa al-shabaab tooma adheer oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka ayaa sheegaya in ninkan la toogtay lagu magacaabo rashiid la dilay kadib markii saddex qof lagu dilay gobolka muddo toddobaad gudihiisa isagana looga shakiyey taliyaha ayaa sheegaya in ninkan la dilay gurigiisa ay ka soo saareen hub iyo agab kale kaasi oo soo helaya tuhunka inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha al-shabaab xilligii ay tageen ciidamada guriga ninkan la dilay ayuu sheegay in rasaas ugu jawaabay ciidanka taasna ay sababtay in xabado ay isweydaarsadeen sidaasna uu ku dhintay ninkan lagu tuhmayey ka tirsanaanshaha ururka al-shabaab eedeymaha loo haysta ninkan ayaa waxaa ka mid ah in tobankii bisha agosto ee sanadkan uu qoorgoyay wadadiimeeda deegaankaasi caan ka ahaa waxaa kale oo ka mid ah in ninkan eedeymaha loo haysto inuu ka dambeeyey dil sargaal ka tirsanaa ciidanka badda ee dalka kenya oo isla bisha agosto lagu dilay deegaanka kawaale ee dhaca xeebta dalka kenya guud ahaan intaas waxaa ku dhan warka habeen oad kala socoteen raadiyo cadaado warka caawa waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed aadan warkan warka xiga ammaan alla